bulshada ku dhaqan degmada jamaame ayaa isugu soo baxay meel fagaare ah halkaas oo ay ku daawanayeen filmaan ay soo saartay muasasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab filmaantan ayaa lagu soo bandhigay weeraradii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta ay ka fuliyeen gobolada dalka mid ka mid ah filmaanta ayaa lagu magacaabay hadiyadda ciidulfitri almubaarak waxaana lagu soo bandhigay mucaskar ay ka qalajibiyeen rag ay ka mid yihiin culimo abwaano dad badan oo ka kala yimid xaafadaha jamaame ayaa soo buuxiyey fagaaraha iyagoona si weyn ugu falceliyey muuqaalka ay kasoo muuqdeen rag culimo ah oo ay yaqaaneen aad ayuuna u qiirogeliyey mucaskarka intii uu socday bandhigga daawashada filmaanta waxaa la maqlayay takbiirta xilli ay dadweynuhu daawanayeen weeraro lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ku sugan deegaana ka tirsan gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose magacaygu waa macalim axmed waxaana caawa halkan ku daawanay aflaam kala duwan aflaamtaasoo lagu soo bandhigayey filmaantii ama dagaaladii ka dhaceen bisha shabcaan iyo bisha ramadaan aan ku guda jirnay hadda aan soo dhaafnay waxii dagaalo iyo meesha ka dhaca cadowga qaniimooyinka laga qabsaday iyo dagaaladii awdhig lade ahaan lahaayeen iyo wixii shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose dagaalada ka dhanay halkan ayaan ku daawanay waxaa kaloo halkan ku daawanay mucaskarkii soo baxay hadiyadda ciid alfidri almubaarak alkataa'ib soo saartay iyadana insha allah halka ayaan ku daawanay iyo guud ahaan aflaamtii ka soo baxday mu'asasada alkataa'ib dhammaan ayaan daawanay insha allah waxaa kaloo halkan insha allah bogaadinaynaa dagaaladii ka dhacay walaayada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oan ku faraxsannahay insha allah dannahay bulshada ku dhaqan degmada jamaame ee walaayada islaamiga jubbada hoose macskar sheekh bashiir wuxuu soo jeediyey ama uu soo bandhigay waxyaabo aad iyo aad iyo aad iyo aad qiiro u leh culummo hadday ahaan lahaayeen iyo maxalaji abwaaniin iyo halkaasi tababaranaya iyagoo waxyaabo fara badan soo bandhigaya taasna waxay wax u tahay dadka muslimiinta ee ka fadhiya jihaadka maanta ka socda soomaaliya inay aadaan ay isdiyaaraan cidaadka ay galaan insha allah iyo waxyaabo aad u kala duwan hadda halkan aan kusoo koobi karin ayaan filinkaa ku daawanay calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu awalan anigoo ku bilaabaya magacayga ilhaan xasan kuna nool degmada jamaame waxaan halkan ka soo jeedinayaa gabayar mujaahidiinta waa gob iyo geesiyaal culculus waa kuwa diinta garasho dheer garasho diineed ayuu guulahay ku shubay garasho tawxiid ayuu guulahay geliyey jeeshkii rasuulkay soo gadaal kaceen uma gargaaraan wixii gaalo daba ordee uma gargaaraan kuwii guulahooda nacay waan ku dhowaayay idaacadda islaamiga alfurqaan magacaygu waa macalin jaabir oo ku sugan degmada jamaame caa waxaan halkan ku fiirsannay aflaantii ugu dambeysay oo soo saartay mu'asasada alkataa'ib kuwaasi oo muujinayay jabka cadowga sidoo kalena muujinaya guulihii ugu dambeeyey ay mujaahidiintu ay gaareen dhanka kale bulshada ku dhaqan jamaame ayaa aada u soo dhoweeyey mujaahidiinta sida ay ugula xisaabtamayaan ciidamada dowladda federaalka ee lagu soo qalday furmaha dagaalka ee gobolada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose